waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
magacayga waa caaliye maxamed cali aad iyo aadaan ku faraxsanahay maanta meeshaan waxaa iskugu imaanay inaan soo bundhigno soomaali culture soomaali museum dhaanto aan heesta calanka marka aad iyo aadaan u faraxsannahay intaasoo qalqina daawanaysay waddankeena calankeena kor u qaadnay waddankaa joogna aan ka muujinna calankeenna marka shucuurteena lama soo koobi karaan leeyahay
aad iyo aad maxaa kuugu xiisa badnaa markaad meesha oo dhan aragtid african festival waxaa iigu xiiso badnaa intaas soomaali oo ii sacbinaysa intaasoo wadamo ee afrikaan ah oo calanka soomaaliya laga dhex taagay oo ay wada farxina- oo sacbinayaan ay leeyihiin soomaaliya east africa soomaaliya intaas wax la soo koobi kara maaha farxaddeyda maanta waa gartay heesaha aad soo bandhigteen tee kuugu xiisa badnayd horey u soco soomaaliya hore u socda magacayga waxaa leedhaha hodan axmed een, waxaan nahay gabdhihii meesha dhaantada ku ciyaareen waxaa muujinay hidiy- hidiya dhaqankeena iyo waxaa muujinay calankeena inaan nahay dad aan isku duuban nahay aan wax wada qabsan karna oo meeshan camal oo kale la dhaho african music ama african multiculture inaan kulligan isku imaanno oo qof kastana calankiisa iyo dhaqankiisa uu dadka tuso iyo waxaana keennay ilmaheeni oo ayakana imaadeen maanta maashara ku faraxsana ku faraxsanayn inay arkaan waalidkooda oo hiddii dhaqanka qabaan ama calankii soomaaliya qabaan oo maaragtay dhahayaan maasha allah we proud hooyadeen camal oo kale soo annagana waxay noo fiicantay inaan ayakana tusno dhaqankii iyo ciyaartii
soomaalidu inta badan kama soo muuqan jirin meelaha afrikaanku isugu yimaadaan laakiin sannadihii u dambeeyey waxaa waxaa muuqata xoogaa isbeddel inuu dhaca maxaa sababaa isleedahay walaahi horta maasha allah anigu waxaan ahay gabdhihii ugu horeysa imaan jira intan Een, sanadku waa shan sano anaa i buuxsamo sanad kasta waa imaada ba laakiin sanadkii ugu dambaysa iyo hadda ba waxaa aragnay maasha allah muuqaal badan oo soomaali badan isku soo baxeen waxaana waxayna ugu soo baxeen awalka meena warhayn jirin laakiin hadda meel kastay ku faaftay oo facebook iyo media that's why oo dadkeeni ugu imaadeen awal laakiin in- inkastoo dad yar baa aan dad yar baa dhegta ka maqli jireen Een, dadkana kulligood qaaraa wada shaqeeyaa qaaraa hooyooyin yihiin marka aniga horta maasha allah waan ka qayb galaa Een, sanadku waa san- sanadkii shanaada imaado maantana waa maantii ugu horeysa aan stageka kore aan ciyaaro hidiya dhaqanka ciyaaro magacayga waxaa la dhahaa shaaza nuur Ee, barnaamijka maanta waxaa soo qal- qabanqaabisay xaawa cabduqaadir dheel shes a somali community somali women's health xaawa waxay la shaqaysaa co- communitiga Soom- soomaalida Ee, ar- waxay la shaqaysaa ee, dadka waayeelka ah waxay la shaqaysaa haweenka waxay la shaqaysaa dhallinyarada waxay la shaqaysaa community oo dhan at all levels marka maanta waxay soo qabanqaabisay inaan ka qayb galno eh, african forum oo maan- african festival and, and mana arkin eh, performance like this and, uh, ciyaarahay soo bandhigeen iyo heesaha iyo dadka ay keeneen daacadda iyo dadnimada ka muuqatay weli ma aanan arkin labiyo soddon sanaan australia joogaa marka sidaa darteed een, um, waa aad baan u faraxsannahay natiijada oo eh, dadkii noo nooga qayb galay oo particip- sameeyey gabdhihii nooga qayb galay ama dadkii noo yimid oo na taageeray ama ha noo sacbiyeen soomaali waxay tidhaahdaa qosolba mar buu hiis- hiilo galaa hadday qofka kuu qosla adoo joog samaynaysid yarawina wa- yacni waxaa tahay sa- wa- wa- qofihii la helay baa tahay marka waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay idinkana waa mahadsan ilaahay brogaraamkeennii waa noo dhammeeyey magacaygu waa xaawo dheel communitada iyadana waa australian somaali womenis health care waxaan nahay urur soomaaliyeed oo haweenka hooyooyinka iyo waayeelka ah iyo gabdhaha yaryarka ah maanta waxaan ku faraxsannahay soomaali weyn gabdhaha yaga soomaaliyeed inay maanta isu soo baxeen weli saanoo kale ma arag aad baa u faraxsanahay gabdhihii cayaarahayey oo quruxda badnaa gabdhihii brogaraamka soo qabanqaabiyey sida sahrasaadoo na caawintay hooye maryan garweyne dadkii oo dhan oo soo wada baxay soomaali meelay joogtaba fikatooriya waa soo wada baxeen aad baanu ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad qosol hiilla waa galaa maanta waa naloo soo baxay waa naloo soo gurmaday soomaali ha noolaato magaca yaga kor allaha ka yeelo dadka yaga allaha isu soo jeediyo wanaag iyo sharaf iyo magac iyo walaalnimo allaha nagu aasaaso waana mahadsan tihiin gabdha gaar ahaan gabdhihii brogaraamka ka qayb galay oo yaryarka ahaa iyo gabdhihii waaweynaa oo hooyooyinka ahaa aad baan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad waana ku faraxsannahay ilaahayna waxaan ka barnay jasadooda allah siiyo waddankooday addeeceen calankooday soo saareen soomaaliya ha noolaato magacayga waxaa waa canab cali maxa- canab cali rooble waxaan australia waxaan deganahay hor talaatii kow sano waxaan u sh- ka shaqeeyaa department of treasury and finance many people markay mar dad badan markay maqlaan department of treasury and finance waxaa u maleeyaa numbers le inaa la- inaa xisaabaad la suubino laakiin we do alor shaqooyin kaloo badan aan qabanaa wasaaradda maaliyadda victoria waa state statekaa ka soconaa maanta meeshaan waxaa u imaana taybulaan haysanay inaan inaan maxaa la dhahaaya aan dadka u sheegno ab jaanisyo ay leedahay oo oo ka jira departmentiga oo la graduate program ardayda hadda graduate garaynayso sanadkan oo sanadada soo socda inay imaadaan we have something called um, three streams three different levels aan leenahay ardayda waxaa la siinaa i mean obviously graduate camal waaye waxaa la siinaa jaanis ay howlaha aan qaban ay ku kala ogaadaan for example hadda interest garana economic hadda interest garana in finance hadda interest garana in budget departmentigan oo treasury and finance waxaa waaye dowladda dhan maaliyadda dadka u hayo waaye soo go-aana iidaf bixinin meel ma ka baxo ana hadda especially particularly hadda aan waxaan suubinoyaa program um, diversity and inclusion waaye roolkayga little bit dib ay ugu dhahay inaan soomaali ku sheego because waxaa waaye aniga soomaali ma ka shaqayn jirin anoo ar- anoo yaraan meeshaan imaaday marka shaqadan particular haddaan qabanayo een, khaasatan shaqadan haddaan ka shaqaynayo waxaa waaye Een, si aan maadaama dowladda dhan ay isku dayaysa inay multicultural iyo dad wadamo kale ka kala yimideen inay janis ay siiso ay departmentka wada noqdo waxaa la- hadda la ogaaday departmentiga about five or three years ago waxay ogaadeen inay dadka ay dowladda u soofgaraysa ee wax u qabatay service u suubiso inay dad kala duwan ay yihiin ay different country ka yimideen sida waxay u baahan si wax looga qabto inay dad kale intoo wadankooda ka yimideen loo shaqaaleysiiyo waa aniga khaasatan hadda shaqadaan ka shaqaynayo roolkayga wax- een, job shaqadayda waxaa waaye waxaan do- my background hr waaye masteran hr ku qaatay marka shaqada hadda aan particular khaasatan dowladdu qabano ani hadda waxaa waaye sidii loo u- u shaqaaleyn lahaayeen dad disable ah marka dowladda waxay ad- waxay rabaan inay gaaraan 2020 next year insha allah inay boqolkiiba lix boqolkiiba lix inay shaqaalahooda ay ahaadaan dad oo disable ah dad ahaa dad naafo oo curyaamiin oo ilaahay ilaahay ugu nax- ee, saas u qadaray marka s- hadda waxaan haysanaa saddex bers- boqolkiiba saddex waaye marka we try waxaan isku dayoynaa inaan oo gaarno ee, boqolkiiba lix marka dhibka dadkan dhibka haysta waxaa waaye they're not just maxaa la dhahaa dad oo migrant iyo wadamo kale ka yimid kelyax maahin dadka inta u dhasheen xataa dhib ay qabaan jaamacadda markay dhammeeyaan shaqo ma heli karaan marka hadda programaan dowladda u gudbiyey oo secretariga approve garay department treasury oo ah in la shaqaalaysi inaan um, internship trainership um, work experience aan u suubino arday jaamacad sanadkan dhammaynayso waxaan ku guulaystay hadda toddoba qofood aan shaqo bilaabayso laba isbuuc la-aan from monday dan monday 16 december saddex qof aa shaqo bilaabayso afarna way bilaabi doontaa bisha janaa insha allah marka waxaan rabaa barnaamijka inaan sii badino oo sii weynayno adanka haddaan kha- a- a- soomaali haddaan annaga nahay waxa badan weli waxaa waaye waddanka saan u joogno uma wada joogno shaqada meelo badanoo miitin aan tagaa afi- aniga le qof xijaab xiran ama qof madow ama qof curyaano alxamdulilah ilaahay wuxuu igu naxariistay oo ii qadaray lugaa baraslaatiga anoo yaraa cirbad iga hadlaysa marka markaa meesha tago waxaa arkaya aniga le waay meel kastoo la tago aniga le marka waxaan jeclaan lahaa dhallinyaradeena waxaan ku boraarin lahaa inay insha allah jaamacadaha tagaan inay kasoo qayb galaan waa inaan communitygan waa ka mid nahay waa imaana waddanka waa degan nahay inaan tusno waa inaan dadka kale aan marka ma aqrino.
waxaa isleedahay shaqooyinka ma naloo diiday oo dhallinyaradu shaqadii waa raadiyeen waa heli waayeen mise ma doontaana isleedahay walaahi idku- labada way noqon kartaa haddaan aniga shaqo helay anoo halahan leebel isku wato alxamdulilah anoo maxaa la dhahaye soomaali ah ama wad- anoo ilaahay nal- alxamdulilah lugtaan iigu nimceeyey waxaan aaminsanaha xijaab xiran oo qof xijaaban ah haddaan shaqada helo qof walba waa heli karaa marka waxa dadaal ay u baahan yihin qof wuxuu ilaahay u qadaran horta qof kale ma ka qaadanayso Um, laakiin dadaal u baahna waxaa dadkeena waxaa la ribar waxaan dareemay um, experience ataa lagaa rabaa inaad subiso free aa ku shaqaysdiil dho xataa waxaa laga yaabaa inaad ku cuslaanato marka waxaan loo dadaalin laguma dheefsado marka labadaba way noqon kartaa inaa jaamacad lagu soo bixin mostly gabdhaha inaa encourage gar- gabdhaha waxaa lehay fantastic in loo saxbiyo waaye because maasha allah meel kastoo tago gabdho lan ku arkaa wiilasha waayo xoogaa yar waa behind ay yihiin but I don't know why that week waa gartay marka xoogaa dadka waxay dhahaan waxaa laga yaabaa inay dhahaan xoogaa cunsuriyadii waxbaa jirto waana la riixaayo eh, waa laga badbadiya isleedaha miya cunsuriyadaas waa lagu dardar ani haddaan runta ka hadla khaasatan qof soomaali maadaamaan ahay qof soomaali ka cunsuriyaysan maba arkinba anigaana arkay waxaa waay lugaan la adahay waxaa taqaanid male waxaa tama lagu leeyahay lugtaan ilaahay waa igu nimcay alxamdulilah aniga labayo toban walaalaan leeyahay mid ilaahay itaalka iyo xoogga u siiyelana male laakiin dadka markay arkaan oo daciif waay camle leeyihin marka qo- ilaahay me naxariista ilaahay wax walba waa ka weyn tahay marka waxaan leeyahay waa laga badbadiyay ani intaasaan shaqaynaa toddoba iyo toban sano aan dowladda u shaqaynooyaa waddanka waxaa imid anoo ingiliish aqoonin anoo primary school education bis wata imaada iskoolaan taga luqadaan bartay diblo waxaan dhameeyena toban shahaadaan qaatay alxamdulilah oo mid oo mid u dambaysa hadda master ay tahay master of human resource management marka waxaan leeyahay arintii raasaysta wax jira ma ahin anaga wax anaga naga raasaysan soomaali haddaan amaba jiraan baan canab ahaan saas aaminsanahay intaan meel tagaayna respect ma ogi wax kale walaahi ma arkin hadda departmentkan aan u shaqeeyo waxaan waxaan aasaasay een urur urur association la dhahayo oo dadka disableka saacidaayo halaha hadda maasha allah you know maxaa la dhahayo wax badan aan departmentka hadda aan joogaan ka qabtay aanan rabaa inaan kasii qabto marka insha allah waxaan jeclaan lahaa dadkayga soomaaliyeed insha allah ka wada faa'idaystaan ajandaha hadda dowladda do- state governmentiga andrew hadda ladgareynaa u furan waxaa waaye in more people shaqaalaysiiyaan oo different background ka yimaada and they realize benefitka ay keenayso iyo faa'iidada ku jirtana way dareemeen marka insha allah waxaan jeclaan lahay dhallinyarada oo hadda graduate gareynaya sanadka soo socdo Please um, check our websites. Mahalda graduate program qabna oo kala duwan. Some of them are not lead gareynoya, but I just wanted everyone to come through um, the normal application through.
mana aha keliya inay noqdaan dad eh, matalan naafa ah laakiin haddii afrikaannimo ama muslimnimo ama waxaas laftigooda di- diversity ka mid tahay ama yani khaasatan roolka yani khaasatan hadda roolka ka shaqeynaya dadka cuuryaanka sha- aa focus gareynayo dadkaas cuuryaankana dad oo wadamo kale ka yimid keli waxmaan anyone oo oo ilaahay ugu nimceeyay cuuryaannimada waaye marka waxaa la dhahaya not just department kasta waxay qabtaa graduate program oo accounting league and law is uh, anywhere really any discipline of university laga dhigto any university laga dhigto laga helo marka curyaan kaliya xaleema waxaa shaqada ka shaqeynayo laakiin hadda khaasatan ani waxaa lagu keenay baroolkan inaan arrintaas ka shaqeeyo maadaama aan nolosha khibradda oo maxaa la dhahay curyaannimadan aan haysto khibradda oo masterka oo HR na aan haysto saas hadda igu keeneen departmentiga hadda adiga muddo lix bilood aan la shaqeynayaa hadda alxamdulilah adiga toddoba qof hadda shaqaalaysiiya anam insha allah walking through toddobadan qofoodna dad inta ku dhasha le waay australian le waay not particular background gooni leeyihin ma jirto hal international student yaa ku jiro marka we hoping idan xataa inaan sponsorship u helno insha allah oo oo shaqay wax u helno insha allah waa mahadsantaha gabadhaanna waxaan weydiinaa bal festivaalka maanta iyo atmosfeerka iyo dadka ka soo qayb galaya see u aragtaa والله ما شاء الله waa ku baashaalna maanta farxada ahayd yeah
soomaalida inta badan festivaalada afrikaanka aad ugama qayb galaan hadda waxaa moodaa xoogaa inay isbedelaysa laakiin ها ما ما soo baxaan because ani wadanka waa ku cusbaay that's why maanta saaxiibtay ay soo wade baabuur wado mankasay qofku wadaay malahan guriga kaliga dhibaato waay marka wadanku cusubtaa marka maanta waa arka farxad soomaali dheelaysa aragnee dhaqanka soomaalida iyo daansiga iyo waxaas aynu tusaayeen iyo afrikaan cunto kala duwan maasha allah farxad waay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho